إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada kenya oo ka dhacaya gobolka laamu toban askari ayaa ciidamada jubbaland dhimasho iyo dhaawac uga noqday qaraxyo ka dhacaya duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar khasaare badan dhaliya saaka ay ku qaaday askarta jubbaland ee jooga deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo xildhibaano aada loo waardiyeynayo ayaa magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey saraakiishii iyo askartii ku dhaawacmay qaraxii doraad ka dhacay magaalada jalliqsi ee wilaayada hiiraan madaxweynaha dowladda federaalk ayaa quus ka muujiyey in laga adkaan karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa caawasho ka muujiyey dhulboob ay kala kulmayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk etoobiya ayaa wafdi u dirtay somalilan si ay u soo celiyaan saamigii mar laga siiyey dekada magaalada berbera ee aakhirkii lagala laabtay askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamham ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax lagu dilay hogaamiyihii maleeshiyaadka calooshuud ushaqaystayaasha ee uu imaaraadku geeyay dalka yemen موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal saakay waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadana ay tahay shan iyo labaatanka muxaram halka dhanka kalena ay tahay labaiyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobada oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada kenya oo ka dhacaya gobolka laamu warkaas iyo sidoo kale toban askari oo maamulka jubbaland dhimasho iyo dhaawac uga noqday qaraxyo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale weerar khasaare badan dhaliya oo saakay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen bar kontarool oo laga ilaaliyo deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland dhacdooyinkaasoo idil waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay saakay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka jubbaland taasoo ku taalla duleedka magaalada kismaayo goobta la weeraray ayaa ah kontaroolka laga ilaaliyo xerada ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaa lasoo sheegayaa in ugu yaraan shan askari lagu dilay weerarkan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saakay ka fuliyeen deegaanka baarka kuwaasoo meydadkooda ay dul istaageen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa weerarkan lagu soo furtay shan qoray oo ak forty seven ah iyo qori kale oo b k m ah shalay ayay sidoo kale ahayd markii guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay howlgallo qaraxyo ah la eegteen kolayo ka tirsan askarta maamulka jubbaland kuwaasoo ku socdaalayay isla duleedka magaalada kismaayo waxaa kolanyadan ilaa laba qarax lagula eegtay inta u dhexaysa magaalada kismaayo iyo deegaanka cabdalla biroole inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadan ku dhintay saddex askari oo ka tirsan jubbaland halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale waxaana sidoo kale howlgalkaasi lagu burburiyey laba gaari oo kale ahaa cabdibile iyo mid baraado ah oo uu lahaa wasiirka owqaafta ee maamulka jubbaland dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax hoogan la eegteen gaari cabdibile ah oo ku socdaalayay hoodka u dhexeeya deegaanada buulogaduud iyo birta dheer oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose gaarigan oo ay wateen askar ka tirsan jubbaland ayaa cabsi awgeed uga baxay wadada laamiga ah balse ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa uga daba tegay howdka halkaasoo ay qarax kula eegteen inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari kuwaasoo dhaawacyadooda la hubiyey inay yihiin kuwa garaab ah halka ay waxyeelo xoogan soo gaartay gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lala eegtay gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kenya wararka ka imaanaya waxay isna sheegayaan in tafaasiil dheeraad ah laga helayo khasaaraha ka dhashay weerar qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen ka hor la beegsadeen fadhiisin ay ciidamada kenya ku lahaayeen deegaan ka tirsan laamu fadhiisinka lagu weeraray ciidamada kenyaanka ayaa ku yaala magaalada kiyunga ee gobolka laamu waxaana lasoo warinayaa in lix askari oo ka tirsan ciidamada kenya lagu dilay weerarkaas kuwaasoo uu ku jiray taliyihii saldhigga magaalada sidoo kale faahfaahinta laga helaya weerarkaas ayaa sheegaysa in toddoba askari oo kenyaan ah ay ku dhaawacmeen weerarkaas jasaaka allaahu khayran xildhibaano aada loo waardiyeynayo ayaa magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey saraakiishii iyo askartii ku dhaawacmay qaraxii doraad ka dhacay magaalada jallaqsi ee wilaayada hiiraan haashim cabdinaasir ayaa inooga waramaya shalay oo jimco ahayd waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey tobanaan dhaawacyo ah oo ku waxyeeloobay weerarkii nafoornimada ahaa ee daraad galabtii ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan xubnahan oo isugu jira saraakiil ciidamo iyo shaqaalo maamul ayaa waxaa soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk oo ay ka mid yihiin cabdimaalig iyo sanyare waxay sheegeen inay cambaareenayaan weerarka murugada iyo xanuunkana la qaybsanayaan xubnaha ku dhaawacmay weerarka oo ahaa mid bartilmaameedkiisa si toosa u abbaaray sanyare ayaa sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayso dowladda federaalka ay ka tagaan raadad xanuun leh wuxuu sheegay inay maqlaan qof ay ballansanaayeen ama ay shaqa u dareen oo la dilay eerboorka magaalada muqdisho aan maxaa la yidhaahdaa ku soo dhoweynay oon ku qaabilnay tiro dhaawacyo ka mid ah ee dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxii deegaanka jalalaqsi waxyaalaha ay shabaabku sameeyaan waxaa ka mid a dadka ay waxyeeleeyaan waxay kaga tagaan saamayn argagax leh sababtoo qofkii oo hadda kula hadlayey ama hadda kula joogay baa hortaada lagu dilahayaa oo aan xisaabtiisi xisaabtaada ku jiro inuu caawa kula cashayo cashadii loo diyaarshay ama maanta kula qadeeyo ama wakti kula qaato ama aad shaqo muhiima u dirsatay marka aad iyo aad baan xanuunka ula qaybsanayaa weerarkii nafuurnimada ahaa ee ka dhacay degmada jalalaqsi khamiistii doraad ayaa waxaa ku naf waayey saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana sheegtay inay sii wadayso weerarada ay ku beegsanayso dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu quus ka muujiyey in laga adkaan karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya xasan sheekh maxamuud ayaa hadal uu ka jeediyey magaalada dhuusamareeb ku caddeeyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin awood ay adag tahay in laga adkaado isagoo ku sifeeyey niman dhib badan wuxuu sheegay in dagaalkoodu yahay mid daba dheeraaday waxa loogu yaro beesha caalamkuna ogaatay inaan laga adkaan karin balse siyaasadda horey loo qaatay ayaa ahayd in la mashquuliyo si aysan awoodooda u sii baahin wuxuu tibaaxay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu bartay haddii meel laga weeraro in ay meeshaasi sii bulaasho sidoo kale haddii amiir laga dilo in ay soo saaraan midkii hore ka daran sida uu yidhi shabaab niman dhib badan waa argagixisoo dhamman meel kasoo joogto haddii meel xoogga laga saaro si ay u amaaraystaan meel kale u aadaana yaqaanaan haddii madax la dilay madaxdii hore madax kasii xagjiirsanay ay soo saareen haddii maxaanku irahdaa meel tababara laga burburiyo maanta dambaba xeradii xero ka weyn oo tababaray xagga ka dhisaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa u muuqday nin waayahan dambe aada khudbadihiisa ugu soo qaataa daraasaadka ay reer galbeedku ka qoreen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale wuxuu shaaca ka dhigay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan milatari keliya looga adkaan karin
qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhulboob ay kala kulmayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka zakariya cumar ayaa inoo faahfaahinaya marba marka ka dambeysa oo waxaa laga soo sheegayaa magaalada muqdisho dhulboobka dowlada federaalk ay ku hayso hantida dadweynaha iyo midda sida shaqsiga ah loo leeyahay iyadoona dadka ay dhibaatadani si gaar ah u haysato ay yihiin shacabka ku nool gobolka banaadir qaar ka mid ah dadkan oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay tilmaameen in guryahan ay ahaayeen kuwa gacantooda ku jiray muddo hadda laga joogo nusqarni wax ku dhow islamarkaana aysan ogolaan doonin in si sahlan looga qaato waxa ay intaa ku dareen in ciidamada dhibaatadani u geysanaya ay yihiin askarta booliska dowladda federaalka kuwaas oo usoo diray warqada ay uga saarayaan guryahooda oo ay ka dhaxleen waalidiintooda aniga kan hadda meeshaan ka hadlaya afar iyo siddeetankii anigaa dhisay gurigan hadda aan dhex taaganahay oo maanadoo barada iyo lacagta shaqaalaha bixi jiray waxaa lahaa adeerka iyo cabdiqaadir sheegow cilmi allah u naxariistee shaqaalaha lacagtooda iyo qalabka lagu dhisaayaba anigaa keeni jiray horta sideeda waxaa la yidhi hunhunu hadal maahan baa layidhi dhulkan qofkan uu heysta bannaanka inuu iskeena la rabaa hadduu iskeeni waayo xashka uu ku jiraan ku garaacayna xashka uu ku jiro hadduu iskeeni waayo bannaanka usoo bixi waayo dhul aan annaga lixdan sano toddobaatan sano aan lahayn ninka maanta raba isagoo aan aan aan xataa dhulka da'diisu aysan gaarsiisnay inuu maanta sheegto ma ka yeelayno ma ka aqbalayno ma aqbalayno mana aqbali doono dowladda federaalka ayaa waxaa si joogto ah ay dhulboob kaga wadaa magaalada muqdisho iyadoona marar kala duwan ay warbaahintu la hadleen dad sheegaya in guryahooda laga dhacay islamarkaana ay ka dhacday dowladda federaalka waxaana arrintan laga dhigay wax la caadiyeeyey iyadoona ay xusid mudan tahay in dadka dhacani geysanaya ay ka mid yihiin madax ka tirsan dowladda federaalka itoobiya ayaa wafdi u dirtay somalilan si ay u soo celiyaan saamigii mar laga siiyey dekada magaalada berbera aakhirkiina lagala laabtay maxamed amiin ayaa faahfaahintaas inoo haya
itoobiya oo ay xilligaani ka jiraan colaado sokeeya ayaa waxa ay la daalaadhacaysaa dhaqaale darri baahsan iyadoo abey axmed uu garaacayo albaab weliba oo uu ku heli karo hanti iyo dekad uu wax kala soo dego magaalada hargeysa waxaa tegay wafdi ka socda itoobiya oo uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo saadka kaasi oo uu socdaalkiisu daarnaa sidii uu u soo celin lahaa saamigii dekadda berbera maamulka somalilan ayaa horay u sheegay in etoobiya ay buuxin weysay heshiiskii saddex geysoodka ahaa ee shirkadda d b wall kadib markii ay meesha ka baxeen imaaraadka carabta wasiirka ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxda ugu sarreysa somalilan labada dhinac ayaana waxa ay yeesheen shirar kala duwan waxaana xogta rasmiga ah ee la helayo ay sheegaysaa in xabashida loo ogolaaday in dekadda berbera dhaqaalaha ka soo baxa ay ka qaataan boqolkiiba sagaal iyo toban maadaama itoobiya aanay waxba ku darsan dekadda berbera islamarkaana aanay wax ku lahayn waxaa soo laaban karta doodii ay dadka soomaaliyeed arrinkaasi ka qabeen hase ahaatee itoobiya ayaa la timid xeelad ah in hargeysa ay siiso koronto korontadaasi ka imaanaysa gudaha dalka itoobiya ayaa laga dhaliyaabiyo xidheennada waxayna meesha ka saari doontaa ganacsatadii korontada ee magaalada hargeysa iyo shaqaalaha soomaalida ah wafdiga ka yimid itoobiya ayaa heshiiska kadib la geeyay dekadda magaalada berbera si ay xaaladda usoo qiimeeyaan warbaahinta maxalliga ah qaarkood ayaana waxa ay sheegayaan in dhinacyadu ay yeesheen kulamo kale oo lagu kala saxiixday heshiisyo qarsoodi ah itoobiya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u kordhin lahayd dekadaha ay wax kala soo degto dhowaan waxay madaxweynaha jabuuti ka cusboonaysiisteen heshiiskii horey ay dekadaha waddankaasi ku isticmaalayeen waxaa kaloo jiray heshiis ku aadan in ay wax kala soo degto xeebaha laamu kaasi oo ay la gashay kenya halka sidoo kale ay soo sahansadeen dekadaha garacad iyo zaylaac qaababka ay doonayaan mustaqbalka inay xeebaha ku qabsadaan waxaa ka mid ah hab nabad ilaalin ah shir shalay ka dhacay magaalada adis ababa oo ay yeesheen sirdoonka itoobiya kenya jabuuti sishalis iyo dowladda federaalka ayaa waxaa laga soo saaray qodobo muujinaya sidii looga hortegi lahaa waxa ay ugu yeereen tallaabooyinka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isugu ballaarinayso mandiqada bariga afrika sida laga soo xigtay warbaahinta itoobiya tali ku-xigeenka sirdoonka dalkaasi oo shirka martigeliyey ayaa sheegay in khatarta argagixisada waxa uu ku sheegay looga hortagi karo iyadoo la sugo ammaanka xeebaha soomaaliya warkaasi oo ah duurxul ah in itoobiya ay ku doonayaan xeebaha waddanka askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaam ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa inoo haya dhowaanahan ciidamada dowladda federaalk ayaa bilaabay firxad kala duwan kuwaasoo kasoo firxanaya furimaha dagaalka iyo xerooyinka ciidan mid ka mid ah askarta maamulka jubbaland oo si qasab ah lagu raafay islamarkaana lagu ciidameeyey ayaa kasoo goostay isagoo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka askarigan ayaa ka sheekeeyey in si xoog ah lagu waday islamarkaana lagu geeyey xero ciidan isagoona ahaanin shaqaysta sidee lagu raafay qaabkee loo qabtay iyo halka la geeyey waxaa ka waramaya askarigan ugu horeen magacaaga cilmi yuusuf cabdulle cilmi marka hore maxay ahayd ciidanka jubbaland oo ahay oo ka tirsanay xagga magaalada iga qabteen anagoo meesha neefkat aa laga qabta magaalada intaa intaa ka wadi magaalada markaa tag meeshaa laga qabta marka laga qabtay waa laga qabta waa lii xariyey warshada waxaa lagu xariyey oo hilibka si qasab maa lagu xareeyey mise adaa raalli ku ah xoogaa lagu xareeyey maxaa lagu sheegay marka waxaa lii sheegay xoogaa lagu xareeyey haddii lii geliyin meeshaa lii geliya nimanka waana iga tageen degeteen afar maalinlaa ku jire haweenka shanaad waa soo booday marka waa kusoo booday sagaal sac weynni macmal ahayd waa kusoo booday waa soo baxay meesha walaasha iska imaada marka kadib wuxuu ka warramay qaabka loogu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah maasha allah si wanaagsan aligu soo dhoweeyey oo fiican walaa islaam soo fiican igu soo dhoweysa
dadka kale ee meesha ku jira ama khasab ha lagu wado ama yaan lagu wadin maxaa baaq ah ama fariin oo aad halkan aga diraysaa dadka meesha ku jira waxaa leeyahay meesha soo taga iska dheelaay waa sharafaad waay oo nimankan xoogii dadku haystaan
dowladda federaalk ayaa siyaabo kala duwan ku ciidamaysay dhallinyarada qaarkood ayaa lagu soo xerigeliyaa in loo dirayo dibadaha ayna wax ku soo baranayaan halka qaarkoodna ay xoog ku raafaan
warkan saakay dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon mujaahidiinta alqaacida dhulka jasiiradda carabta ayaa waxay sheegatay in mas-uuliyadda qarax lagu dilay hogaamiyihii maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ee imaaraadka carabta geeya dalka yemen war kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee ka howlgala dhulka yemen ayaa waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerar qarax ah oo lagu dilay cabdiladiif asayid oo ahaa madaxii murtasiqada xisaamul amni ee yemen qaraxa lagu dilay hogaamiyahan wuxuu ka dhacay mandiqada muudiya taasoo ka tirsan gobolka abyan waxaana sidoo kale la dhintay saraakiil iyo askar ilaalo uu ahaa war ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu dilay saalax al yuusufi oo ahaa madaxii howlgallada maleeshiyaadka xisaamul amni ee gobolka abyan warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaana dhegeystayaal waynaga intaa